بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله وحين كل حجرني قصة آدم عليه السلام وحين كصوب حني قضب كشني تمناد qodobka lixii tobnaad ayaynu gelaynaa almabxathu assaadis cashar waa baxhiga lixiyo tobnaad baxhigan laga bilaabo inta ka dambaysa waxaynu kaga hadlaynaa wixii ka dhacay dhulka markii la keenay aadam laakiin intii hore waxaynu kaga soo hadlaynay waxa weeye jannada iyo khalqigiisii iyo soo saaridii marka aadam markii dhulka la keenay oo la soo dejiyey oo dhulka yimaadeen kabacdi waxyaalihii dhacay ayaynu qeyb ka soo qaadaynaa inta ay culummadu sheegeen marka qodobkani waxa uu odhanayaa akhada allahu lmiithaaqa ilaahay ballan buu ka qaaday min duriyati aadam calayhi asalaam bicarafa allah subxaanah wa tacaala duriyaddii nebi aadam ayuu intuu dhabarkiisa ka soo saaray aadam oo carafo taagan ayuu ballan ka qaaday oo ballantaasina maxay ahayd waa bitawxiid wa alastu birabbikum rabbigiinni miyaanan ahayn qaaluu bala bala ayay yidhahdeen idan ballantaa iyo miithaaqdaas xaggee bay ka dhacday bicarafa marka waxaynu kaga jawaabaynaa qodobkan laba mas'alo ayaynu kaga jawaabaynaa marka ugu horreysa ithbaatu lmiithaaq horta ballantaas ilaahay uu qaaday inay sugan tahay adiladeeda ayaynu sheegaynaa kabacdina waxaynu sheegaynaa inay ka dhacday bicarafa xadiidka ku sugnaaday marka ma aha jannada iyo samada e ballantaanay dhulkay ka dhacday dhulka ayay ka dhacday waxaana arrintaas ina tusaya allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi fi suurati acraaf awaakhirkeeda waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين آياداس الله سبحانه وتعالى وحا كل شيء أي واذكر أيها الرسول إذ وقت أخذنا أن قبلني وإذا أخذ ربك الله ربك قبطي النبي محمد وشيك بالي ذاتك أو محال قبطي من ذرية آدم ذرية آدم عليه السلام وإذا أخذ ربك من بني آدم وذرية نبي آدم إلى قيام الساعة من ظهورهم مركا من ظهورهم علماء حيرادين أي من ظهر آدم سيدة أحاديث فسريس نبي الله آدم أولنا آية هو كسو هذا نبي آدم عليه السلام دبر كيس أيا لغا قبطي حديثة إنو عدينيس oo duriyadiisii ilaa qiyaami saaca ayaa dhabarkiisa laga soo saaray markaasaa allah la hadlay oo intuu hortiisa ku fidiyey sida axaadiistu caddaynayso ayuu la hadlay allah subxaanah wa tacaala oo waxa uu ku yidhi alastu birabbikum wa ashadahum calaa anfusihim naftooda ayuu markhaanti geliyey alastu birabbikum war rabbigiinna miyaanan ahayn qaaluu bala haabay yidhahdeen rabbigaygii baata marka waa bitawxiid waa inay oggolaadeen inaynan rabbi kale khaaliq kale ilaah kale inaysan lahayn ee allah subxaanah wa tacaala uu yahay khaaliqooda rabbigooda macbuudkooda isaga ay caabudayeen allah wuxuu yidhi ballantaa maxaan u qaadnay an taquuluu yowma alqiyaamati inaa kunna can hada ghaafiliin waxaan ballantaa uga qaadnay inaynan dadku biri oran maalinta qiyaamaha markii la yidhaahdo shirkigaa samaysee naar ku gala inayna oran ilaahayow anagu ballantaa maanu ogeyn ballanna lama aadan gelin maxaa marka noo cadaabaysaa marka xujo saynan u helin ayaaba iyagoo caalamu dari waxaa la yidhahdaa cahdu dari macnaha iyagoo quraanjadoo kale ah oo waxa weye ilaa qiyaami saaca ayaa dhabarka nabiyullahi aadam laga soo saara kabacdi marka allah waxau yidhahdana ow taquluu inamaa ashraka aabaa'una min qablu wa kunna duriyatan min bacdihim afa tuhlikunaa bima facala mubdiluun ama idan xujaysan oo idan odran ilaahay oo annaga aabbayaashii naga horreeyey baa shirkiga sameeyey iyagaa waxaan jideeyey annagoo gadaal baanu ka nimid iyaga ha la cadaaba laakiin annaga maxaanu loo cadaabaya iyagaa sameeyey waxaan marka waxaasoo dhan si aysan u imaanin baaba qof walba maalintaas ballan laga qaaday war aniga rabbigaagi ma ahay haah idan fitradaa saliimka ah ayuu qof walba ku dhalanaya nebiguna waatuu yidhi kullu mawluudin yuuladu cala alfidra fa abawaahu yuhawidaanihi ow yunasiraanihi allah subaa nabiga calayh sala salaam wuxuu yidhi ilmo kasta waxa uu ku dhalanayaa cala alfidra ay calaa fitrati alislaam ayuu ku dhalanayaa kelimatu tawxiid buu ku dhalanayaa aabbihii iyo hooyadii ama ay ama islaamkii u adkaynaya oo ku toosinaya dariiqii islaamka ama yahuud ka dhigaya ama nasaara ka dhigaya ama majuus dabka caabudo ka dhigaya sanamyo caabudsiinaya waxaas marka waaridkiibaa ku ababinaya oo shaydaan kaga faa'iidaysanaya laakiin ilmuhu marka hore waa muslim si daraaddeed bay axaadiis sugnaatay ilmaha gaaladu ay dhalaan oo saqiirka ku dhintaa axaadiis baa qaar waxay tilmaamayaan inay ahlu janno yihiin oo muslimiin yihiin qaarna waxay tilmaamayaan in la imtixaamayo ayay tilmaamayaan laakiin hadda mas'aladaa ma ah baxdigeen calaa kulli xaal marka ilmihii islaamnimo ku dhalanaya marka ballantaasaa laga qaaday iyo cahdigaas ayaa laga qaada ballantaas ayaa laga qaada fidratul islaamba ku dhalanaya xadiid kalaa odhanaya khalaqtu cibaadii xunafaa waxaan abuuray addoomadaydii iyagoo muslimiina xaniif waa qofka muslimkaa xunafaa'a iyagoo waxaway shirki ogolaynoo aniga addoommo ii ah shayaadiintiibaa u timid fajalaadhum ashayaadiin shayaadiin baa kaxaysatay markaasay u xalaaleeyeen waxaan xarimay wixii waxa weeye kalena ka xarimeen shirki u xalaaleeyeen waxa weye dulmi oo dhangeliye idan marka halkaas waxaa inoo caddaatay oo waxa weeye aynu adiladaa ka qaadanaynaa in allah subxaana wa tacaala uu ballan ka qaaday adag belo-aadniga ballantaasina waxay waxa weeye alastu birabbikum iyaguna waxay ballan qaadeen balaa bay idhaaheen waa tahay rabbigeegii iska daa inaadan hayne waa tahay rabbigeegii adaanna abuurtay waka marka waa arrin cilmi hayba oo caqligeenna uma hog hadda caqligeenna inaan ka horkeenna ma aha oo taraahid aadam keliyaaba markaa joogay durriyadda lamaba abuurini allah subxaana wa tacaala wax walba waa awoodaa in allaha calaa kulli shayin qadiir allihii aadamba ciid ka sameeyey inuu dhabarkiisa ka soo saaro durriyaddii waa awooda oo waxa weeye u samayn karaa axaadiidta aynu aragna marka saddex xadiid baynu soo qaadanaynaa oo aan ku sugayno inay masaladaasi ay ka dhacday waxa weeye maaragtay inay miithaaqaa dhacay horta xadiidka sii adkaynaya inuu miithaaqaa dhacay waa xadiidka anas oo waxa weye imaamu muslim iyo ay warinayaan imaamu axmed iyo waxau odhanayaa xadiidkaasi allah subxaanah wa tacaala ayaa maalinta qiyaamaha ayaa waxaa lagu odhanayaa nin ahlu naarka ayaa waxaa lagu odhanayaa ka waran ara'ayta iiga waran low anna laka maa cala al ardi waxa dhulka dushiisa saaran oo dhan haddaad lahaan lahayd adduunyadoo dhan haddii adiga lagu siin lahaa a kunta muftadiyan ma isku furan lahayd maanta oo naarta si aad uga badbaadid ma bixin lahayd markaasuu leeya nacam yaa rabbi haa waa bixin lahaa waa isku furan lahaa markaasaa ilahay wuxuu odhanayaa kadabta been baad sheegtay beenlow baad maxaa sabab waxaan kaa doonay buu allah leeyahay qad aradtu qad aradtuka waxaan kaa doonay باهون من ذلك wax intaa ka fudud wa anta fii sulbi aadam adiga oo ku jira dhabarkii nabiyullaahi aadam waa taa miithaaqdaasuu tilmaamayaa marka maxaa iga doontay allaa tushrik bii shay-a inaadan shirki ii samayn baan kaa dalbay oo alastu birabbikum wey markaasaad fa abayta waa diiday ilaa an tushrik bi inaad shirki ii samaysidna wax kale waa diiday idan beenlow baa tahay naarta ku jir weeye marka xadiidkaasi marka wuxuu caddaynayaa aayaddu ayidaya oo waxa weeye fasiraya in nabiyullaahi aadam calayhi salaam dhabarkiisa laga soo saaray duriyaddii ballanta adagna laga qaaday taas marka waa su-aashii hore oo ahayd ithbaatulmithaaq culummadana waa sugeen xataa daxaawi waxa uu ku leeyahay qasiidadiisa waalmithaaqu xaqun miithaaqdii ballantu waa xaq weeye marka lama rabo inaad caqligaaga ku diidid inagu nusuustaan u hogaansamayna masalada labaad aan sugayna waxay tahay oo ku dhex jirta masaladan inay arrintaasi carafa ka dhacday oo waxa weeye ay dhulka ka dhacday ayayna waxa weeye sugaynaa can ibni cabaas radiallahu canhu baa laga wariyay cabdullahi ibni cabaas oo ibni abi caasim ayaa warinaya fi sunna sheekh albanina xasan buu kaga dhigayaa takhriijka sunna ibni abi caasim laba boqol iyo laba raqamka ayuu xasan kaga dhigaya waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam in allaha akhada almithaaq min duriyati aadam duriyaddii nebi aadam wuxuu ka soo saaray min dahri aadam fa akhada calayhim almithaaq ballan buu ka qaaday markaa binacmaan meesha la yidhaahdo aadamoo jooga nacmaan ay carafa carafa weeye baa layihi nacmaan waa meesha hadda carafa xajka la istaago ayuu halkaa kaga qaaday markaasuu nebigu akhriyey aayaddaa waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum wa ashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum idan xadiidkaas qaaluu bala xadiidkaa marka wuxuu tilmaamayaa macalshaahidkeenun hadda yahay meeshaasi inay carafo ahayd ballanta lagaga qaaday inay carafo ahayd ayuu xadiidkaasi tilmaamaya marka waa waadix markaa xadiidkaasaa inoo caddaynaya sidoo kale xadiidka bazaar iyo warinayaan iyo dabaraani oo sheikh albanina ku saxiixinaya saxiix aljaamica waxa weeye kun iyo todoba boqol iyo labo oo can hishaam waxa weye ibni xakiim waxa uu tilmaamaya isaguna inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam allah subxaana wa tacaala ballantii buu ka qaaday min duriyati aadam dhabarkii nebi aadam intuu ka soo saaray dhabarkii nebi aadam intuu ka soo saaray min sulbi aadam ayuu ballan ka qaaday alastu birabbikum markaasay yidhaahdeen waxa weeye bale halkaa ballantii ayuu ka soo saaray ilaahay halkaasuu ka soo saaray duriyaddii nabiyullaahi aadam thumma kabacdi markaa ayaa waxa weeye qeyb ka mid ah ayuu wuxuu yidhi allah haaulaa'i fi ljanna walaa ubaali qaybtii kalena wa haaulaai fi nnaar walaa ubaali kuwaana naar baan geynayaa kuwaana jannaan geynayaa ayuu yidhi allah subxana wa tacaala xadiid horeynuuna soo marnay oo ku soo tilmaannay inuu nebiyullaahi aadam dhabarkiisa ilaahay intuu garabkiisa ku dhuftay gacantiisa inuu ka soo saaray duriyatan baydaa duriyad aad u qurux badan kaanahuma laban sida caanaha oo kale marka uu yidhi allah haaulaai fi ljanna walaa ubaali janno ayaan geynayaa danna ka geli mayo haddana dhinac kale uu ka soo saaray kuwo madow oo gubtay oo madow ah marka uu yidhi haaulaai fi nnaar walaa ubaali idan marka masaladaasi waa alqada waalqadar oo horey baynu usoo ishaarnay kabacdi marka ayaa markaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam markii la yidhi fa bima alcamal marka rasuulka ilaahayo fa fiima alcamal maxaa camalka loo samaynaa kolley wixii janno geli lahaa hadday janno gelayaan wixii naar geli lahaa naar gelayaan markaasuu nebigu wuxuu yidhi icmaluu fa kullu muyasarun limaa khuliqa lah macnaha qofkii loo qadaray faman kaana min ahli nnaari qofkii ahlunaar loo qoray maalinta waxaa fa inahu muyasarun licamali ahli nnaar camalkii ahlunaarkaa loo fududaynaya qofkii ahlu janno loo qorayna waxaa loo fududaynayaa bicamali ahli ljanna marka innaga hadda camal baa laynoo diray laakiin wax laynoo qoray ma naqaan waxay la mid tahay xadiidkii uurka hooyadii markuu ilmuhu ku jiro shaqi iyo siciid loo kala qorayay marka axaadiidta alqadaa waalqadar firqooyin badan baa ku dhumay oo caqlaaniye iyo eh, diide iyo qadariye iyo qofka muslimka ahlu sunnaha ah waa inuu sideeda u qaato alqada walqadar baa la yidhahdaa xag iyo xagga uga leexan mayno waxaan leenahay nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam waqad eh, waana saxiix oo culummadii waa saxiixiyeen muxadisiintii mar hadday nebiga ka sugnaatay uu culummadiina saxiixiyeen sidaas ayaan ku qaadanaynaa oo waxaan leenahay allahu aclam ilaah baa garanaya qof walba wixii loo qoray ayuu maraya idan markaa masaladan baxdigan oo lixiyo tobnaad labada mas'alo ayaynu ka qaadanaynaa oo ah in durriyaddii nabiyullaahi aadam calayhi salaam lagula ballamay towxiid iyo ilaahay keligii inay caabudaan ilaahay inuu ballan kaga qaaday iyagoo iyo- iyagoo maaragtay cahdu dharra la yidhahda iyagoo dhabarkii nabiyullaahi aadam laga soo saaray oo waxa weeye halkaa uu ballan ka qaaday ballantaasina ay ka dhacday waxa weeye meesha la yidhaahdo carafa inay ka dhacday oo buurtaa carafa oo maka ku taale xajka la istaago yowmu carafa inay ka dhacday waxaynu kaloo ka qaadanaynaa caqiidaha oo ka qaadanaynaa fa kullu muyasarun limaa khuliqa lah qof walba wixii loo abuuray baa loo fududaynayaa adigu marka ma ogide waxaa lagu amray cibaado iyo sharci iyo diin ee ku soco wixii lagu amray ha khilaafin haddaad khilaaftid hadhow ma deliishan kartid aniga waxa weye awl baa la ii qadaray maya adiga wax lagu qadaray mataqaanida waxa lagu amray ka soo bax mudiic noqo wixii ilaahay ku amray la imow intaa ayaanu ka qaadanaynaa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin